dhinaca kalena dowladda jabuuti ayaa sheegtay inay etoobiya ka sugayso jawaab ku aadan dekad ay jabuuti ku yabooday inay etoobiya isticmaasho si loo yareeyo xiisada ka dhex jirta soomaaliya iyo etoobiya jabuuti ayaa bilowgii bishan ku dhawaaqday inay etoobiya siinayso dekadda dhinaca waqooyi ee dajoora jabuuti oo ay aaminsan yihiin in isticmaalka dekadda tajoora uu kor u qaadi karo ganacsiga gobolka iyo hagaajinta xiriirka kaabayaasha dhaqaalaha ee etoobiya iyo jabuuti wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa waraysi uu siiyey wariyaha b o eda peter calory waxa uu kaga hadlay arintaasi
arrintaasi weli miiska ayay saaran tahay ujeeddada ugu weyn ee aanu ka lahayna waxay ahayd inaannu yarayno xiisadda ka dhex jirta etoobiya iyo soomaaliya maadaama oo etoobiya ay raadinayso marinbadeed waxaan dowladda etoobiya u sheegnay inaannu diyaar u nahay inaannu la wadaagno mid ka mid a dekadaha ku yaalla waqooyiga dalka xitaa inaan u ogolaanno maaraynta dekeddaasi oo aan eegno nooc ah heshiis ee aan wadageli karno sida inaan shirkad wada samayno kadibna aan bilowno inaan etoobiya siino marinbadeedka ay codsatay dabcan annaga waxa ay naga soo jeedaa arrintani tani waxay sidoo kale fursad u tahay koruqaadidda ganacsigeenna aan la leenahay etoobiya iyo abuurista kaabayaal cusub waddadu waa ay jirtaa oo waxay u socotaa waqooyiga laakiin haddii etoobiya ay qeyb ka mida gaadiidkeeda keento dekadaha tajoora waxaan hubaa in gobolku uu ka faa'iideysan doono hubaal waxa ay abuuri doontaa arrintaasi xaalad ku habboon gaadiid iyo badeecado aan kala go' lahayn sidoo kale hubaal waxa ay yarayn doontaa arrintaasi kharashaadka gaadiidka taas oo faa'iido badan u yeelan doonta labada dal sidaasi darteed waxaan u malaynayaa inay tahay xaalad faa'iido u leh labada dhinac soo jeedintuna weli miiska ayay saaran tahay waxaanu sugaynaa jawaab dhowaan ka timaada etoobiya
wasiirka arrimaha dibadda jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa dhinaca kala sheegay in jabuuti ay weli wado doorka dhexdhexaadinta ee lagu xalinayo xiisadda u dhexaysa muqdisho iyo adisababa si looga baaqsado in xiisadaasi ay dagaal isku beddesho
dabcan annagoo ah shirguddoonka xilligana igaad ujeeddadeennu waa in aanan ka hortegnaa xiisadda oo isku beddesha dagaal furan oo labada dal u dhexeeya sidaasi daraaddeed waxaan xiriir dhow la samaynay soomaaliya waxaan isku daynay abaabulka shir madaxeedka igaad si arrintan looga hadlo magaalada entebe dalka uganda sidaasi darteed waxaan isku dayeynaa inaan soo bandhigno xal kasta sida aan sheegnay oo aan xiisadaas ku dejino si aanay isugu bedelin dagaal waayo gobolku ma baahna dagaal kale iyadoo horeyba loo wajahayay dagaalka suudaan waxaa kale oo taagan arrinta weerarada xuufiyiinta ee maraakiibta ku sugan marinbadeedka baabalmandab sidaasi awgeed geeska afrika oo dhan waxa uu ku sugan yahay xaalad adag waana wakhtigii waddamada xubnaha ka igaad ay bog cusub u furi lahaayeen si loo horumariyo xiisadaha taagan loona demiyo hadda waa wakhtigii aan dhammaanteen diiradda saari lahayn barnaamijyada horumarineed haddii aad eegto bulshooyinka dhaqaale ee qaaradda afrika waxaynu ku jirnaa liiska u hooseeya ee gobollada horumaray kuwaasoo horumariyay isku xidhnaantooda waa inaan hadda diiradda saarno isku xidhnaanta dalalka degmada sidaasi daraaddeed waxaan ka shaqaynaynaa arrintaasi waxaan u malaynayaa in inta jabuuti ay tahay guddoomiyaha igaad inaan isku dayi doonno inaannu sare u qaadno iskaashigaasi isku xidhnaantaas ka dhexaysa waddamada gobolka waa waajibkayaga